halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabana qaar ka mida hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysan kartaan barta internetka ee v o a somalicom
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce lix iyo labaatanka bisha juun sannadka labada kun shan iyo tobanka idaacaddeenna waxaa si wada jira idinkugu daadaheynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aan dhegaystayaal idiinahaynana waxaa ka mid a al-shabaab oo weeraray xarunta ciidamada amisom ay ku leeyihiin deegaanka leego ee gobolka shabeellada hoose sarkaal ka tirsan soomaaliya iyo goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamo badan oo burundisa halkaasi lagu dilay
aartaga soo daateen xaladii hareeraha dhamaciyo xabad soofura ku soo daateen toddobaatan nin uga dileen nimankii amisom tahay iyo gabar soomaaliya ay ku dileen xerada dhexdeeda wixii kaletoo silka ku jiray oo amisom tahayna waa ka baxeen oo banaanka u xerada milatariga galeen oo milatariga magaalada barigeeda deganaa meeshii leego hadda waxaa ku sugan nimankii la dhihi jiray shabaab waxaa kaloo aan idin haynaa wixii maamul waa dhisay meesha caasimada imaan lahaayeen kulligood maanta etoobiya ayay xaadir ku yihiin meeshaasaan waxaan la garanayn ay ka shaqaynayaan maamulka jubba in dhisma waan rabaa laakiin brosijirka sax maahayn meeshu ka qaldamaa la rabaa hadda in la koonfur galbeed haddana laba kun iyo lix tobanaa loo cararaa marka federaal waxaa dhismooyo ku dhisan degdeg iyo kala orod iyo kala jiidasho
faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan heerka soomaaliya ay marayso konton iyo shan sano kadib kadib markii xorriyadda soomaaliya ee heshay ayaad codadkaasi ku maqli doontaan hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida
ururka al-shabaab ayaa saaka waa berigii weerar ku qaaday xero ay ciidamada burundi ee amisom ka tirsan ay ku leeyihiin deegaanka leego ee gobolka shabeellada hoose wararka weerarka ayaa waxa uu ku bilowday sida la sheegay baabuur ku qarxay ganjeelka xerada kadibna waxaa bilowday dagaal culus oo dhex maray maleeshiyada iyo ciidamada amisom saraakiil iyo goobjoogayaal ayaa v o e da u xaqiijiyey in khasaaro culus uu soo gaaray ciidamada amisom sarkaal ka tirsan dowladda kana gaabsada magaciisa ayaa waxa uu v o e da u sheegay in amisom ay dagaalkaasi uga dhinteen in ka badan konton qof goobjoogo ku sugan deegaanka lego ayaa isna v o e da u sheegay in tiro ka badan lixdan askarta burundiga ah lagu dilay weerarka gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir sidi ayaa v o e da u sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay afduubteen tira dad ah oo uu ku jiro gudoomiye ku-xigeenka leego sidoo kalena wararka ayaa waxa ay sheegayaan in la la-yahay gudoomiyaha degmadaasi leego ururka al-shabaab ayaa waxa ay sheegayaan iyaguna in weerarkan looga dilay in ka badan labaatan qof oo ay ku jiraan shan iyo toban qof oo ismiidaamiyaal ahaa howlgalka amisom ayaa waxa ay xaqiijiyeen weerarka xerada lagu soo qaaday balse weli wax macluumaad ah oo intaasi ka dheeriya maysa bixin madaxweynaha faransiiska faransuwa holland ayaa waxa uu sheegay in qof la tuunsan yahay loo xiray waxa uu ku tilmaamay weerar argagixiso iyo qarax ka dhacay warshad oo hal qof lagu dilay weerarkaasi ayaa la sheegay in gelinkii hore ee maanta oo jimcaha uu ka dhacay magaalo yar oo ku taala koonfurta bari ee lyon madax dadaad ayaa waxaa laga helay albaabka hore ee warshadda oo la sheegay in uu wehliyey calan far carabi ku qoran dalka faransiiska ayaa waxa uu furay islamarkiiba baaritaan la xiriira argagixisanimada taasi oo keentay in madaxweynaha faransiiska holland uu ka baxo shir madaxeedka ay leeyihiin dalalka midooda yurub dad markaasi ku sugnaa warshadda ayaa sheegay in qof baabuur watay uu qarax geystay mana cadda inay cid wehelisay qofkaasi in kaleeto wasiirka arrimaha gudaha ee dalka faransiiska bernardo jazenvu ayaa waxaa la sheegay in uu aadaa halka ay wax ka dhaceen dalka faransiiska ayaa waxaa aada loo adkeeyey ammaanka tan iyo bishii janawari markaas oo la weeraray xarun wargeys iyo suuqa kosheer oo dad badani ay ku dhinteen mas-uuliyiinta dalka tuunisiya ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan sagaal iyo toban qof lagu dilay weerar ay niman hubaysani ku soo qaadeen laba hoteeloo ku yaala xeebta dalkaasi tuunisiya wax faahfaahsan oo war ah oo intaasi dheeri ah weli lagama hayo warkan mas-uuliyiinta dalka tuuniisiya ayaa waxa ay feejignaan dheeri ah ku jireen tan iyo bishii maarj kadib markii kooxaha xagjirka ah ay weerar ku qaadeen goob madxaf ah iyaga oo ku dilay dalxiisayaal badan oo ka soo noqonaya weerarkii ugu ba'naa ee dalkaasi ka dhaca muddo sannado ah
galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhegaystayaal iyo ramadaan ilkrim sida aad warkaba ku maqlayseen dagaal culus ayaa maanta waxa uu ka dhacay xero ciidamada burundi ee amisom ay ku leeyihiin deegaanka leego ee gobolka shabeellada hoose saraakiil iyo goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkaasi ay ku dhijeen in ka badan konton ka mid a ciidamada burundi ee amisom gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir sidi ayaa isna v o eda wuxuu u sheegay in al-shabaab ay dad afduubteen oo uu ku jiro gudoomiye ku-xigeenka degmada leego sidoo kalena la la'yahay gudoomiyaha degmadaasi afhayeen ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxauu sheegay in maleeshiyadooda ay xerada qabsadeen islamarkaasina ay duleen in ka badan konton ciidamada amisoma haddaba saare cabdi axmed oo stuudiya ugu weelisah ayaa goo dhoweyd qadka telefoonka waxay kula xiriirtay goobjooge ku sugan deegaanka leego oo magaciisa sababa amni awgood loo qariyey waay wuxuu dhaceen xalas markii salaada subax saaka aroortii la gelayay haa xilligaasay soo weerareen nimankii shabaabka la dhihi jiray xerada amisoomta haye marka baabuur waxay kusoo xireen niman ismiidaabyo miina ku xirantahay oo qarax ku xiran ayay irida kusoo dhaweeyeen baabuurka marka kusoo dhaweed amisoomta madfac ku dhixteen baabuurkii waxay saareen bannaanka ku gubtay kadib maxaa dhacay aa baabuurkaas bannaanka ku gubtay markuu bannaanka ku gubtayna afarta afarta hareere uga soo daateen xaladii haye hareeraha dhamaciyo xabad soofara kusoo daateen toddobaatan nin uga dileen nimankii amisoom tahay iyo gabar soomaaliya ay ku dileen xerada dhexdeeda wixii kaletoo silka ku jiray oo amisoom tahayna waa ka baxeen oo banaanka u baxeen xeradii milatarigay galeen oo milatariga magaalada barigeeda deganeen milatariga soomaaliya miya haa milatarigii soomaaliya ay u galeen marka konton nin baa kasoo fakatay intii kaleta wadi hal nin bisaa saaki ay fateen oo amisooma laba ninna waa af turjubaanahay waa afduubeen nin kaleeto oo guddoomiye ku-xigeenkahayna waa qabteen hadda xaalku waa sidee yaa jooga meesha lego meeshii leego hadda waxaa ku sugan nimankii la dhihi jiray shabaab marka iyagaa haysta wakhtigan waktigan ayagaa haysta magaaladana wax jooga mana dadka waa kala qaxay waxaa la yidhi dhinaca buurac waxaa kasoo gelaya amxaaro dhinaca xamarna waxaa kasoo gelaya ugandhes waa ka kala carareen marka wixii soomaaliya ay jooga waaba ka qaxeen magaalada waa loo baneeyey ciidankii kaliya haysta shabaab xogta aan helayna waxay sheegaysaa kasokow dadkaasi la laayay in afduubna uu jiro ku dhowaad dhowr iyo labaatan qof oo ciidamada dowladda ah inay horay usii wateen oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenkii leego arrintaasi ma ka warqabtaan guddoomiye ku-xigeenkii iyo turjubaankii intaan anaku ognahay labadaas nin oy subaxnimadan qabteen oy bardanimadan midna ka qabteen xarunta barakaad oo ku dhex taala siliga dhexdiisa midna ay gurigiisa guddoomiye ku-aan kasoo qabteen labadaas nin aan anaku ognahay ninkaana siliga ku jiray ah turjubaanka waxay ku qabteen xarunta barakaad labadaas nin baan anaku xaqiiqadooda haynaa laakiin wax kale ma hayno nimanka kaletana waa ka carareen soomaalida horta sideedaba lama soo weerina xabad lagu ambilaa meelihii ay joogeen ismiidaaminta waxaa nagu hal nin oo wareeray oo boliisa hal nin oo boliisa oo wareeraha ka dhintay masaajidka iridiis haddaba meydkiisii oo yaalla waxaad iga warantaa marka xaaladda deegaanka hadda waa sidee dadku sidee bay u degan yihiin ma degan tahay xaalka al-shabaab inkastoy gacanta ku hayaan siaad ii sheegtay al-shabaabku gacanta ku hayaa dadkuna waa uga baxeen magaalada waayahay ismiidaamin ayaa hayo soco nimankii soomaalida ahay oo macnaha ciidanka ahay aa telefoon soo direen waxay dhahen annaka waxaan soo gelaynaa magaalada ciidan baana noo yimid gurmada taangiyaana kuugu soo garaaca isaga baxay dhaheen dadka dadka nimankaasaa qalqalgeliya dadkiina sidaas iga guurin magaalada waxaad iga warantaa ee marka al-shabaab waxaa la sheegayaa in ku dhowaad ee shan iyo toban ka mid a al-shabaab iyaguna ay uga dhinteen ismiidaaminta taasi maxaad kala socotaa dhinaca geerida al-shabaab geerida al-shabaab waa jirta inaan gacantaa leesula tagay horta dee qolahan meydkeedu xerada dhexdeeda lama arko ilaa nimankaan amni sababtaa qodnay nimankii baaburka saarayna waxba kama harin sirirkiisu ilaa hal kilomitir u gaaray bumbada meesha badka ay ka qodo barkad baad moodeysaa waxaad iga warantaa marka dadka deegaanka ma socsocon karaan ma tegi kartaan meesha siday wax uga dhaceen ma arki kartaan meesha waa la subaxaanba dadkiiba inta u yeereen xerada wixii joogo shacabkii kaale bilaqaata wixii xerada yaa laqaata saakoo dhan baa la guranayay mar dhexeetay dadkii ku militariga telefoonka kula soo hadleen ay yidhahdeen marka waa suugelayna magaalada ma fiicaana lagu soo garaaca isaga bax dadkii magaalada xaggee u qaxeen marka hadda
saddex meelood ay u kala qaxeen dhinac waxay koonfurta laba qaybood oo soo qaxday dhinaca waqooyina hal qayba u qaxay waxaad iga warantaa dilka ciidamada amisom ee tirada intaasi la ega maxaa keenay ma qaraxyadaa keenay mise dagaalkaa muddo aada u dheer socday
maya dagaalka muddo aad saddex saac oo dagaalku socday nimanka kow iyo toban saac dagaalka bilaabeen laba saac mala la iskula gaara dagaalka haye
baabuurtii oo dhanna gacantay ku dhigeen wixii meesha yiil amisomtu gacantay ku dhigeen amisomtu wixii xeradeeda ku jira silay ku jiray nimankaana gacanta ku dhigay hal suug waa qaateen qor kaleto teedhisagana waa la sheegayay baabuur kaleto yaryarna mid waa gubeen laba kalena waa la sheegayay marka hadda adinka dadka deegaanka ah ma jirto dhaqdhaqaaq dadku ay sameynayaan goobihii ganacsiga way xiran yihiin magaalada waa laga barakacay maxaad filanaysaan magaalada waa laga barakacay ilaa iyo nimankaas oo dhinacaas amxaaradana ay yimaadeen kuwan kale ten ay yimaadeen hmm oo lagu kala baxo wax guriga la furi kara lama arko sababto ay dadka weerar baa laga cabsanaya ee amxaaradan dadka u kala ardayay maysa qofka argto soomaaliga waa iska toogan ama shicib haatee qof ciidan ha ahaatee waa tahay bal hadda waxaad iga warantaa marka ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ee saldhigga isugu taga aad ii sheegtay kadib markuu weerarka dhacay saldhiggaas intee in leeg uu jiraa lego saldhigu magaalada waxba uma jiro magaalada dhexdeedaba waa saldhig marka magaalada dhexdeeda labada dhinacba ay kala joogaan miya haa maxay tahay marka waxa dadka deegaanku ay filan karaan cabsida aad qabtaan kuwii macnaha ama somta iyo xerada waa la qabsaba kuwaas waa iska baxeen dhinaca beri weyne u baxeen iyo macal kuwii oo oo ahay dawladda labadaba dhinacaas isula baxeen ma ogsan tahay haye saldhigga iyakaa la wareegay siligana saddex barood oo ciidanku deganaay dawladda laba barood ciidanka dawladda deganaay hal barna waxaa deganaa ciidanka amisom saddexdii gooboodba waxaa la wareegay shabaab marka hadda shabaab lay jooga leego ee dhinacii kale dowladda iyo amisomba waa ka wada baxeen wixii oo dhanba shabaab ba ahayd saddexda baroodba shabaab baa saldhig ka dhigtay kaasuna wuxuu ahaa goobjoogo ku sugan deegaanka lego oo dagaal culus uu ka dhacay oo khadka telefoonka ugu warramayey zahra cabdi axmed dhegeystayaal waxaannu isku daynay in aannu la xiriiro dhinaca ciidamada amisom ama dowladda soomaaliya si aannu uga helo macluumaad dheeraada oo ku saabsan dagaalka lego balse weli nooma suurtagelin wixii macluumaad ah ee soo kordhanaa dib ayaannu idinkugu soo gudbin doonaa
waa tahay ibraahimow weli wararka soomaaliya ayaan ku guda jirnaaye taliyo ka tirsan ciidamada maamulka jubba ayaa maanta lagu dilay deegaanka buuloguduud ee gobolka jubbada hoose oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada kismaayo kadib markii sida la sheegay loogu xiray miino musqushii gurigiisa ee uu adeegsanayay taliyahaasi dadka deegaanka ayaa xaqiijiyey in taliyahaasi uu dhintay uuna ahaa ninkii u qaabilsanaa maamulka jubba howlgelinta dhinaca waqooyiga magaalada kismaayo galab wanaagsan halka wararkaasi iyo barnaamijyadaas ay idinkaga imaanayaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da boqolaal ka mida qaxootiga eritreya ayaa waxa ay ku mudaaharaadeen maantoo jimco ah barxadda hore ee dhismaha midooda afrika iyagoo dalbanaya in wadamada gobolku ay cadaadis ku saaraan dalkooda in laga sameeyo isbeddel dimuqraadiya marthi van der wolf oo warbixintan kasoo dira addis ababa ayaa sheegay in madaxweyne asiyaas afawarki oo xilka dalkaasi hayay muddo laba iyo labaatan sano ah uu yahay madaxweynaha keliya ee dalkaasi uu yeesho tan iyo intii xornimada ay heleen ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintan inoo haya in ka badan afar boqol oo qof oo qaxooti eritreyaan ah ayaa mudaharaad ka dhan ah xukuumadda eritreya ka sameeyey barxadda hore ee dhismayaasha midowda afrika ee ku yaala adis ababa isyaas argagixiso isyaas argagixiso codadkaasi waxay qayb ka ahaayeen ereyada ay ku qaylinayeen dadka bannaanbaxaya iyaga oo sitay boodhar ay ku qoran yihiin ereyo ay ku cambaaraynayaan madaxweynaha dalka eritreya asiyaas afawarka iyo xukunkiisa kelitalisnimada ah tedros oo da'diisu tahay lix iyo soddon jir islamarkaana ka soo qaxay dalka eritreya isaga iyo qoyskiisu muddo lix bilood ka hor ah ayaa sheegay in uu bixiyey toban kun si uu xuduudda uga soo gudbo hab sharci darra ah wuxuu ka mid ahaa dadka soo abaabulay mudaharaadkan
the report of the UN mandated uh, on human rights.
waxaannu u bannaanbaxaynaa in aannu taageero warbixintii qaramada midoobay ee ku aadanayd xuquuqda aadanaha eritreya waxaannu taageeraynaa warbixintaas ma hadli karro wax ma qori karro diinta aannu doonnana ma raaci karro ayuu yidhi guddi ka tirsan qaramada midoobay ayaa sii daayay warbixin ku aadan xaaladda xuquuqda aadanaha ee eritereya inkasta oo loo diiday qaramada midoobay inay galaan dalka eritereya haddana warbixin ay soo saareen oo gaadhaysa ilaa shan boqol oo bog waxay ka digaysaa in xaaladda dalka eritereya ay tahay mid aan la iska indhatiri karin oo wax ka qabad u baahan dadka qaxootiga ah ayaa doonaya in midowda afrika arrintan tallaabo ka qaado henok oo koobiy soddon jir ah ayaa dalka etoobiya qaxooti ku ahaa afar sano wuxuu rajo ka qabaa in uu maalin uun ku noqdo qoyskiisa iyo dalkiisii uu ka soo tegey laakiin wuxuu ka deeriyey xaaladda xilligan ee eritereya especially guys like me, people like me, from a- a- 18 years old. We are soldiers and unlimited.
gaar ahaan dadka aniga oo kale ah ee da'doodu ka weyn tahay siddeed iyo toban jir waxaannu nahay askar wakhti aan xadidnayn wax kale ma samayn karno xataa haddii aannu nahay xaas waxaa dalka etoobiya ku nool in ka badan boqol kun oo qaxooti eritareyaan ah waxaa lagu qiyaasaa in ugu yaraan ilaa laba boqol oo qof oo cusubi ay xuduudda etoobiya iyo eritereya ka soo gudbaan maalin kasta warbixintii wariyaha v o eda marti van van der wolvo ayuu kaasi ahaa oo uu noo soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan faaqidaada toddobaadka ah waxaa soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka maanta oo kale shan iyo konton sanno ka hor waxay ahayd markii ugu horraysay ee gayi xor ah laga taaga calanka soomaaliya gobollada waqooyiga soomaaliya ayaana xorriyaddoodii qaatay sidoo kalena waxaa dhowr cisho uun ay inaga xigtaa kowda juulaay oo ah maalintii ay xorriyadda qaateen gobollada koofureed islamarkaana ay midoobeen waqooyi iyo koonfur dad badan oo soomaaliyeed waxaa xilligaasii ku weynaa qarannimada iyo midnimada soomaaliya waxaana ay ku haminayeen in gobolladii maqnaa ee soomaaliya la baadi doono sida n f d iyo soomaali galbeed haddaba maanta shan iyo konton sane kadib dad badan oo soomaaliyeed waxay u arkaan in soomaali isku timaada iska daaya ay sii kala tegayaan gobolladii shalay midoobay iyadoo dad badanna ay u arkaan in intii hartayna maamullo yaryar loo qaybinayo barnaamijka toddobaadka oon arrintaasi ku eegayno waxaa marti inoogu ah xildhibaan cabdulaahi goodax barre horeyna u soo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo isna soo noqday wasiir jagooyin kala duwanna ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray iyo wasiiru dowlaha warfaafinta maxamuud cabdulaahi beegos marka ugu horreysa kusoo dhowaada dhammaantiinba barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waa dhownahay falastiin aad waa dhowda hadan waa ku salaamayna su-aasha ugu horreysa ee aan doonayo inaan idin dhex dhigo waxay tahay shan iyo konton sano kadib rajadii iyo dadiiladii dadka soomaaliyeed ay sugayeen ma muuqataa marka la eego xaaladda dalka midnimo la-aanta iyo isqabqabsiga maamul goboleedyada dalka ka dhismaya ma idiin muuqataa rajadii ay dadka soomaaliyeed qabeen shan iyo konton sano ka hor oo ahayd soomaali xor ah oo midaysan En, aan ku hormaro en, xildhibaan cabdulaahi goodax bismillahi raxmaan raxiim marka hore falastiin adiga iyo muxuu ahaa shaqaalaha v o e da soomaalida waxaan idinku hambaliyeynayaa iyo dhammaan soomaalida oo dhan waxaan ugu hambaliyeynayaa ciidda maalinta lix iyo labaatanka juun oo ah maalintii runtii soomaalidu iftiin xorriyad ay usoo baxday waxaan kaloo salaamaya saaxiibadayda khadka ila jiro oo barnaamijkan ka qayb qaadanayo injineer yariso iyo walaalkay becos waa maalin farxad waa maalin weyn waa maalin runtii u baahan in ummadda soomaaliyeed ay gadaal u fiiriso oo ay fiiriyaan waktigii wanaagsanaa iyo sharaftii iyo qiimihii usoo kordhay muxuu ahaa lixdankii juun maantoo kale marka waa iskugu hambaliyeynaynaa taas dabcan waxaan ku jirnaa waddanku ku jiraa duruuf aada u adag oo wax looga baran karo maalintaas maalintaas muxuu ahaa lix iyo labaatankii juun ee, waxay ahayd maalin ee, ummadda soomaaliyeed ay midoobeen ee, midnimo ay yacni ka shaqaynayeen midnimadu ay ahayd waxa ee, markaa ee, siyaasadda socotay ee, waana ku guulaysteen odayaashii berigaas ee, haba u wadnaayeen odayaasha reer waqooyi ee xurriyada noo keenay ee nugula shirkooday waddanka ee yiri aan mid wada yeelano aan midab ee, calan hal midaba qaadano runtii odayaashii rafle ahaayeen berigaas xiisad ee, midnimo ayaa jirtay maanta waxaa jiro xiisad taas ee, ee, ah oppositekeeda cagskeeda ah oo ah in la kala iskala qaybiyo oo qolaba meel ay fadhiisato oo mataqaanaa ee, muxuu ahaa ee, wadamadii aan raadinaynay oo intii kale aan raadinaynay ee, ay- ay meesha ka baxdo ee, muxuu ahaa loos yani qolaba meel lagu qabaqabeeyo ee, aadna moodid markaan inaan muxuu ahaa wadamada dariska gacantaanu gelayn Een, waa mahadsan tahay waxaan siinayaa een, wasiir wasiiru dowlaha een, warfaafinta begos haye
Ah, bismillahi raxmaan raxiim Eh, anoo ka faa'iidaysanahay fursaddan waxaan salaamaya sida eh, saxaabaday igula jiraa dooda iyo dhammaan eh, shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ramadaan karim iyo ciidda eh, maalinta calanka soomaaliyeed ee lix- ee lix iyo labaatanka juun eh, oo ku socotay kowda julaay eh, iyadana koonfurta ay qaatay ka bacdina lixdankii lagu midoobay midnimada dalka taasoo bayskeedu ahaa in gobonnimo la qaato ilaa ka ummadda ay horumar iyo cadaalad gaarsiiso ay ahayd Eh, dadkii marka maamulkaas soo hayay eh, baahiyooyinka loo qabay oo dhinaca cadaaladda ummadda inay gaarto eh, si looga kaaftamo burbur inuu dalku ku dhaco inta badan ma soo gaarin Eh, xaaladahanna waxaa abuuray maanta aad ka sheekeynayso oo ah kala go-go-aan waxaa keenay cadaalad darro badan oo saldhigga u ahayd in lasoo xaliyo lixdankii eh, calankii la qaatay dowladdii lixdankii iyo ilaa sixty ninekii inay soo xaliso tii kacaankii inay soo xaliso kadibna tii burburkii baa dhacay Eh, xal lama helin soomaaliya marka hadda si xal loo helo oo nabad loo helo ayaa arrimaha kan hadda taagan ayay ayay keenaysaa Eh, waxaana rabaa haddii eh, maamul adag oo sharci lagu kala dambeynaayo la helana in maamul wanaagsan oo midnimo leh oo cadaalad u yara dhow in la heli kara ayaan qabaa Eh, ay sida dad qaar u fakerayaan qof qofka maamulada loo sameynayo aan ahayn in derbiyo lagu kala oodo soomaaliya ay tahay system caalamku soo maray oo federaal ah oo dadku eh, rabitaankooda ka samaystaan oo dadka deegaanka alla doorto ee qole ay qolo kala riixin xoog weli waxaad moodaysaa in isriici siyaasadeed ee soo jiray kontonkii sano inuu weli jiro kan had annaga aan wadno oo dowlada, eh, federaalka hadda ay wadto waxaa weeye in maamul goboleedyo dadku ay soo doorteen dadku leeyihiin la sameeyo eh, dowladda dhexe ay ay ay ka- ka- ka mid ahaadaan Eh, dhaqaalaha lagu midoobo siyaasadda lagu midoobo laakiin xaqa doorashooyinka lagu midoobo haddana maamul walba oo ismaamulo xaqa nin kasta oo soomaaliya uu leeyahayna u helo Een, waa mahadsan tahay haye injineer Iriso
bismillahi raxmaan raxiim falastiin aada umahadsan tahay sidoo kale saaxiibadeen la qabaa hambalyada maalintan oo dhammaan ummadda soomaaliya meel kastay joogaan wasiir godax iyo wasiir bekosna aada iyo aadan u salaamaya waa saa u sheegtay eh, midnimadii soo bilaabatay konton iyo shan sano ka hor oo runtii si wadaninimada si isjeceel si ummadii maaragtay ay xitaa eh, isku dayeen wadamadii ingiriiska iyo talyaaniga siiba ingiriiska bal inuu isku dayo inuu maalmo kala duwan xoriyadaha siiyo soomaalidii si ay u kala baxaan ama laakiin taas waa suuroobi weysayo dadkii sida godax u sheegay een, soomaalidii waqooyi waxawaagaa ka go-need midnimada iyo soomaalinimada walaaltinimada wadajirka haddana waxaan isleeyahay marxalado adagaa lasoo maray aniga waxaan ku jiraa dadka rajada qaba oo ah inay soo noqon doonto soomaaliya oo maaragtay wadamada caalamka ama africa oo dhan horseedka ah soomaaliya oo kheyraadkeedii lasoo baxday oo soomaalidii ku heshiiyey intaana arkaysa waa isjijiid iyo isqabqabsi iyo system iyo nidaam sidii lagu heli lahaa Een, waa mahadsan tahay shan iyo konton sano xilligii xorriyadda een, ay qaadatay een, soomaaliya maanta oo kale Een, marka aad fiirisa hadda dalka suu u egyahay ma lagu fakaraya waagaasi in muddadaasi kadib maanta weli waddanka ay ciidamo shisheeye joogaan een, oo maaragta ka shaqeynaya ammaankii dalka in laga een, hadlayo sidii een, loo dhisi lahaa maamul goboleedyo een, waxaasoo dhan hadda ma idiin muuqdaan Een, goodaxaan rabaa inaan siiyo ha waa mahadsan tahay falastiin runtii waa waa su-aal wanaagsan waktigan oo kale konmiga dhowr sano ka hor riyadeenu waxay ahayd soomaali mida midaysan horumar ka shaqayso difaaca adag lah hore u socotaa ay ayay riyadeenu ahayd maantay berigaas waxaan ku riyooodnay in shantii soomaali la mideeyo ayaa riyadu ahayd maantana waxaad arkaysaa intii hartay ayaa shan loo qaybinaya maanta waxaa laga yaabaa in aan isleenahay wuxuu wax xun ma aha oo waa federaal oo dadku ayagoo federaal ay wada noolaan karaan laakiin waxaa laga yaabaa iyadana in shan wadan oo yaryar aan noqono maxaa yeele waxaad arkaysaa hadda oo federaalku uu cusub yahay sida wadamada deriska khaasatan ethoobia ay gacanta kula jirto maamul dhisidda iyo kii la dhisaba inuu iska xaadiriyo ersoodo oo hadda saadan hadleyno oo wadanku ciid ku jiro kulligood ay xagga jiraan wixii maamul la dhisay meesha caasimada imaan lahaayeen calanka dadka la wadaagi lahaayeen kulligood maanta etoobiya ayay xaadir ku yihiin meeshaasay ka caweynayaan meeshaasaan waxaan la garanayn ay ka shaqaynayaan marka waxaaba laga yaabaaba riyo riyadii ahayd shanta soomaali in la mideeyo in inti intii marka aan ahayn oo berigaas maantoo kale midooday in shan loo qaybiyo hadda sida xisaabaha ku socoto shan cid walbaba ba iyo xuduudda etoobiya uu leeyahay kulligoodna sida hadda ay u dhooban yihiin etoobiya halkaas ay mataqaanaa watashi u tegayaan inayba marra dambaba noqoto meel meeshaas ka maamulo soomaalidu ay jeceshahay inaysan runta cabarin laakiin runta inaan abaro waa laga maarmaan meel ka hooseyso aan helidayn anta ma jirto cid naga macaashiysana ma jirto aan derisnahay iyo aan cid kala nahay in meeshan ka hor aan aadno cid macaashiysa ma jirto balse waa laisla wada khasaaraya haddii sidaan lagu socdo marka soomaaliya inay tashato oo dadka waxgaradka oo soomaaliyeed ay kacaan laakiin xildhibaan goodax marka En marka la fiiriyo soomaalidu inay wax kale eedda saarto waa u fududahay soo soomaalida maaha dadka iyaga nidaamkan ku heshiiyey dhisanaya wadamada ay rabaanna ayaga u tagaya maxaa wadan kale lagu eedeeyaa
waa runtaa laakiin haddiiba aysan jirin marka hore damaan haddaysan jirin in ummadaas la kala furfuro oo yacni mataqaanaa dalab ah hadduusan jirin ummadda soomaaliyeed arsababa ma fadhideen maantay waxaad arkaysaa maanta maalin weyn ayadoo noo ah oo weliba qadiyadii soomaaliyeed maalintay curatay ah in mataqaanaa mas-uuliyiinta isku sheegaya inay maamul goboleed yihiin muxuu ahaa inay sababo dhooban yihiin yacni waa nasiib darro waa mahadsanta iyo aaday nasiib darro u tahay waa mahadsanta waxaan siinayaa begos dowladda adiga hadda aa wasiiru dowlaha ka tahay arrimahan hadda uu xildhibaanku sheegayo ma idiin muuqdaan
annaga dowlad ahaan dowladda hadda jirta ay dastuurka hadda jira ay ku shaqaynaysaa dastuurkan hadda jira ka hor waxaa dhisnaa maamul goboleedka puntland iyo somalilan ayaa dhisnaa dowladdan hadda waxay mandatekeedu yahay inay maamul goboleedyo sameyso sida uu qabo dastuurka oo ah federal system oo ah laba gobol iyo wixii ka badan inay dadku israacaan oo ay dowladdan hadda annaga aan ka midka nahay ay siyaasadeeda hoggaanka u hayso oo hadda aan filayno inay meel fiican marayso laakiin weli ay jirto procedure saxa in wax lagu dhiso marka aan ka soo qaado hadda maamulada hadda ay dhisayso dowladdan oo jubbaland iyo koonfur galbeed iyo gobolada dhexe iyo hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo waxyaabaha loo soo wado waxaa marka hore sida haddaba ay xukuumadda ugu qabatay hoggaanka gobolada dhexe oo ay u noqotay mid procedure saxa hadda haysata boqolkiiba sagaashan oo ah in odayaal dhaqameedkii iyo xildhibaanadii deegaanka kasoo jeeday sida dastuurka qodobka afartan iyo sagaalaad uu qabo oo ah ina xildhibaanada deegaanka odayaasha dhaqameedka ay tagaan deegaanka markaasi soo xulaan ergo ergada markaasi ay dastuur la sameeyey ay ansixiso dastuurkaasi ay ka doodo kadibna baarlamaan federaalku uu leeyahay maamulku leeyahay lasoo xulo kabacdina maamulkaasi gudoomiye kumeel gaara u doorto ka bacdina uu madaxweyne doorto oo maamulkaasi procedureka annaga dowladahan hadda aan ku dhisannahay ayaa kaas ah taasa annaga ku nimid marka maamul goboleedyada kale oo marka laga soo qaado kan jubbaland ama kan koonfur galbeed maamulka jubbaland in la ismuwaan rabaa laakiin procedureka sax ma ahayn meeshuu ka qaldamaa la rabaa hadda in la saxo isaga iyo koonfur galbeed sida hadda uu ku fadhiyo gobolada dhexe ayaa la rabaa inay maamul maamulada kalena u sameyso dowladda hadda ana- anaga mas-uulkana marka Maxaa ma la rabaa?
broseeskaa lagu soo Soomaalida celinaya midnimadeeda ay imaanayso xataa kuwa ka maqan midnimo fiican ay la imaan doonaan horumar fiican ay la imaan doonaan tan hadda annaga aan mas-uulka ka nahay hoggaan ku haynana ay imaan doonto maamul goboleedyo saxa oo markaasi baarlamaanku uu ansixiyo kadibna maamul goboleedyo sharciga u noqdo Een, Mar wasiir waxaan qabaa in midnimada soomaaliyeed oo tan hadda aan ku jirna ka fiican inay imaan doontaan een, wasiir marka si broseeska loo soxo maxaa la samaynayaa borses in lax waxaa la sameynaya sida hadda ay ku socoto ah laba gobol iyo wax ka badan dadka deegaanka iskale inay sameystaan deegaanka constituency xildhibaanaha hadda kasoo jeeda oo federaalka ku jiro odayaal dhaqameedyo rasmiga la yaqaana deegaanada la yaqaana deegaanadaasa loo sameynaya maamul maamul see loogu sameynaya sidii annaga aan ku nimid dowladda hadda aan nahay oo ah in la sameeyo maxaan ku raha dastuur dastuurka erge ee ansixiso ergada lagu heshiyo oo dadka deegaanka ay ku heshiyaan ee dad aan kor looga ama dad qori wato xoog ku orday aysa imaan ama faragelin dowlada shisheeye aysan ku imaan oo nidaamku ay dowladda wado beesha caalamkana ay dowladda ku saacid wixii talooyin ay ka bixiyaan ee aysan iyaga hor ordin maamul sida ay isuga hor ordin oo ah wixii dowladda ay ku qaldan tahay inay ka saxaan wixii talooyin ay siiyaan dowladana looga dameeya maamulka dadka deegaankana cadaalad ay dowladdu wax ugu qeybiso si simanna ay maaragtay ay maamulka u qaybsaan marka procedure sax haddii la maro qof walba meeshiisu raalli ku ahanaya ama adoo falastiin jooga maraykan aad raalli ku ahanaysaa markuu systemka ama procedureka si sax u socdo waa marka anigu waxaan mahadsantahay qabaa Ah.
dowladda hadda wadadii ficnaday ku socotaa waxaana bilow u ah sida hadda gobolada dhexe loo dhisay ayaa bilow fiican u ah inta hartana waxaan rajeynaynaa sida tan dhexaadda ay dowladda u dhisay si ka fiican kuwa kale in loo dhiso oo xildhibaanada deegaanka oo federaalka ku jira odayaal dhaqanka oo deegaanka oo dadka deegaanka oo is yaqaano dadkii dugsiga wada iganaya banooni wada ciyaaraya isku xaafadda inay maamul samaysaan hadhowna maamulkooda iyaga doortaan marka En- procedurkaas waxaan qabaa wanaagu soomaali u keeni doona haddii ilaa yaraado waa mahadsantaha waxaan siinayaa injineer yariso waxaya injineer yariso
falastiin horta waa sida loo sheegay nidaamkan federaalka wuxuu soo bilaabay laba kun iyo afartii si guud ayaana loo qaatay Eh, qorshuhu sidiisa waxa waaye ummad markii system cusub ay qaadanayso waxaa la rabaa in shacabku inay referendum u codeeyaan systemkaas soomaaliya weli kama dhicin systemkan federaalkana system ahaan waa governansiga adduunka la isticmaalo kuwa ugu muhiimsan oo ujeedadu tahay in nidaamkii dowladeed la gaarsiiyo ilaa iyo heer tuulo heer degmo laakiin cilada annaga soomaaliyana haysta waxay tahay mandatka oo dowladihii kumeel gaarka lasoo siiyey kulligood waxay ahayd inay dhaqan geliyaan federaalkii waa soo jiitamay haddana laba kun iyo lix iyo tobanaa loo cararaa marka federaal waxaa dhismooyo ku dhisan deg deg iyo kala orod iyo kala jiidasho cid allaale iyo ciddii wax jiidato iyo qabiil hab ku dhisan oo aada moodayso in indhaha laga qabsanayo laleeyahay waxaan ha socdaano iyadana ay keeni karto inay culeys iyo dhibaato kala keeno sida ugu habboon oo la rabay nidaam federaal ah inuu ummad soomaaliya oo kala keer galo waxay ahayd kow horta dowladnimadii midnimadii soomaalinimadii wadajirkii lasoo celiyo nidaamka federaalka la dhisayana ay noqoto deegaan Eh, deegaan walbana qof kastoo soomaaliya oo citizen ah inuu xaq u yeesho waa la socotaa baarlamaanka dhowaan waxay ansixiyeen sharci maamul dhisida gobolooyinka oo dhahaya u dhashay taasna runtii ay dhibaato keeni karto laakiin maamulladii Dhinaca kalena intooda badan waa taas yeeliso.
dhismeen injineer sharcigaas waxaa ka horreeyey maamulladii soo dhismay marka sharciga ma maamulo yar oo gaar ah lagu abalaay gareynayo maadaama inta badan ay soo dhismeen sharcikiisagoo federaalku waxay ku fiicneed inuu dhaqan galo markii degmo walbo ay gudoomiyada degmada doorato golo degaan haysto dadkaas deegaanka ee ayagooda ka tashanayaan kadib degmadee gobolkee gobol kale ku darsami karaa muxuu yahay shuruucda Eh, baarlamaanku weli ma dejin shuruucdii federaalka habkii awood qaybsigii siyaasadii habkii maaragtay dhaqaalaha qaybsigii waxaas oo dhan iyadoon dhicin ayaa moodaa in la dedejinayo la sameynayo arrimahaas oo dhan marka waa arrimo runtii isdiidayo dhinaca kalena dowladdii mandatekeedii aba laba kun iyo lix iyo toban lagu xiray iyadana waa ku qasban tahay inay u alaal wixii samaysmi kara iyo sidii loo socon kara loo socdo Waa marka masan arrinta waxay u baahan tahay hadda gobolada haray sidee loo bixi karaa loona hagaajin karaa rabto waa ku soo noqon doonaa Runtii ha Haye.
injineer waa kuu soo noqon doonaa kaas waxaan rabaa inaan siiyo een, xildhibaan goodax waxyaabaha hadda laga hadlayo intooda badan waxay dhaceen xilliga adiga ah ahayd wasiirka arrimaha gudaha oo ah in maamuladii sidii ay ahayd aan loo soo kala hormarin in faragelin shisheeye ay jirtay marka adiga meeshaas aad joogtay ma kuu muuqatay arrimaha hadda aa ka hadlaysid
waa mahadsan tahay horta eh, waxaan jeclahay inaan ku bilaabo cudurdaar oo aan shacabka soomaaliyeed iyo cidda dhegeysanaysa aan uga cudurdaarayo inaan u muuqdo qof yani mataqaana runtii rajabeel ka hadlaayo runtii waddanku rajabeel maaha laakiin dhibaato weyn oo culus oo la gaarsiin karta rajabeel ayaa socoto waktigii anigu aan ahaa muxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha wax badan ayaa karkarsamay khaladku inta badanna waktigaasuu dhacay waktigaas ayay ahayd waktigii laga leexday dariiqii sax ahaa waadna la socotaa aniga inaanan berigaa ku qanacsanayn dariiqaas laga leexanayo waxaadna la socotaa inaan si markaa gudihii iyo yani xukuumadda dhexdeedii aan ka quustay in xalak timaado inaan banaanka muxuu shacabka soomaaliyeed la digay khatarka waxaad la socotaa adiga laftirkaada inaad yani mataqaanaa wareysiya arrinkaas la xiriira berigaas oo dhowra aan wada yeelanay oo aan ku cadaynayo in dariiqii laga leexanayo wasiirka waa warkuu sheegay waa war wanaagsan laakiin waxa weeye dastuurkeena iyo sharciga number lix wuxuu qeexayaa sida maamul goboleedyada lagu dhisaayo intaba lama raacin haddana looma taagna aada ayaan ugu faraxsanahay wasiirku inuu tilmaamay gobolada dhexe waa markaa lagu dhaweyn inaan anagu soomaali ahaan wax aan xor u nahay inaan ka shaqayno taas laftirkeedana sahal kuma imaan qaylo iyo waxay ku timid inaa aada looga dhiibiyey nidaamka kale oo socdo oo labada maamulo maamu labada maamuloo hore ka jubbooyinka iyo kii muxuu ahaa eebaydhabo lagu sameeyey yacni qaylo badan oo ka timid ayaa ayaa looga faa'iidaystay in loo daayo oo hadda yani shaksiyaadka qaarkood waxaad arkaysaa inaysan taagneyn cadaado arrintaas wasaaraddu ay mataqaanaa horseedayso iyo guddiga farsamada guddaana in laga leexiyo daragooda sideed bil ayaa la hortaagnaa inuu shaqo tago oo aan ku rafaadnay oo anigoo markaa wasiir aan ku dhibtooday oo mar walba in la gacanta lala soo galo la damcay oo aan intaa ka hortaagnaa maantana miraheedii waa kaasaa maalin ay soomaalidu samaysatay marka xukuumadda wax badan ayaa u qooshan inkastoo xukuumadda laftirkooda aysan waxba gacanta qara ku hayn oo dhowr shaksi oo mas-uuliyiinta sare waddanka ay ka shaqeeyaan arrintaas
mahadsan tahay waxaan siinayaa begos waxaa haddaaya ka dhawaajiso in loo baahan yahay in la saxo maamuladii hore u dhismo ee aan qaabkii loogu talagalay ee saxda ahaa marin see is leedahay waa lagu sixi karaa adoo noo sharxaya falastiin marka hore waxaa rabaa inaan saaxiibkay meel ka raaco dastuurkan annagaan haysano maha inuu sax yahay ma aha wax badan baa ka khariban haddana isagaan ku dhex shaqaynaynaa oo u baahan inta isaga aan ka haysano inaan wax ku saxno oo dhinaca federaalka inaan ku saxno oo maamul goboleedyada dowladda maraykan oo hadla joogta ayaa dastuurkeeda laba boqol oo sano jiro ayaa hal wax laga saxaa kan marka mid malaa'ig samayse maaha waa la sixi doonaa haddana kan aan haysan aan ku dhex shaqaynana inaan maamulka ku dhisno maamulka aan ku dhisi doonana maaha boqolkii boqol inuu saxa noqdo laakiin waa la sixi doonaa sida haddaba aan ka dhawaajiyey maamulka gobolada dhexe wadadii saxdaa ayuu qabsadaan ku idhi maamulka hadda jubba oo annaga ra-isul wasaaraha aanu daraa tagnay mar horena aanu tagnay baarlamaankana mooshin ka keenay baarlamaanka intaa la eg maha inuu qalab isku raaco waxay leeyihin waxa la soxo procedureku sax maaha marka dowladda waxaa looga fadhiya waxa weeye in procedurekii la soxo oo sida hadda gobolada dhexe loo saxay in loo soxo oo koonfur galbeed loo soxo oo kuwa kale loo soxo qarbac qarbacaasi aan ku jirana kadibna baarlamaanka la keeno baarlamaanka markaa uu aqoonsado inay tahay maamul goboleed ka tirsan dowladda dhexe laakiin ilaa hadda baarlamaanka ma aqoonsan maamulada aan sameyna waayo systemkii saxaa ma qabsan marka kan ugu horeeya waa kan gobolada dhexe kan jubbooyinka ku xiga oo aan jubbaland kala hadli doono dowladdu ay guddi u saari doonto iyagana guddi ka saari doonaan ribuushiin dhama a la sameyn doono ergas saxa la sameyn doono dastuur saxa la sameyn doono baarlamaan sax oo qabaa'ilka deegaanka ay raalli isig yihiin lasoo sameyn doono ka bacdina halkaasi hogaankii dowladnimada ee maamulada uu ka dhismo oo kumeel gaar ah inta baarlamaanku ka saxayo marka marka si loo soxo marka maamuladana la sameeyo laakiin maaha inay yihiin hundred percent sax waxay si noqonayaan markii baarlamaanku aqoonsado aqoonsado oo weli kumeel gaar ah oo dastuurkeedii iyo kii federaalka iyo wixii dhan laisla wada doona marka dowladda sharciyan in ay wadadii saxda ahayd ku taagan yihiin maamulada jubba iyo koonfur galbeed ma aaminsana saasaan u qaatay sax maa baarlamaanka mooshin laga keenay sooma baarlamaanka bayska dowladnimada ah ummadda soomaaliyeed isagaa midnimadeeda u fadhiya isagaana khalad iyo sax kala garan kara sheegayna haddana cod oo boqol iyo soddon laba ku meelmariyey inuu yihi maa maamulkaasi ma jiro oo jubba oo dawladdu u ahaa model u ahaa yani maamulka ugu horreeya dawladda ay rabta inay bilowdo si ay maamulada kale ugu daydaan marka modelkii haddii uu kharibmay waxaa loo baahan in modelkii la saxo hadda modelkii meesha iyaga laga saxaa waxaa qaatay gobolada dhexe hadda waxaa loo baahan iyaga in la saxo modelnimadooda iyo maamulkii ugu horreeyay ay noqdaanna la siiyo creditki la siiyo taasna hadda socdaalkii hore jaaraha u tegay wafdiga hogaaminay iyo kii ka horreeyo waxaa laysku soo afgartay macali madaxweynaha markuu tegey in dib heshiin la sameeyo dadka oo dib loo soo bilaabo si saxa si saxa in wax loogu sameeyo dowladdaana taas u xilsaaran insha allahu waa mahadsan tahay haye injineer iriso
falastinasi waa muxuu ahaa sidii loo sheegay arrinta tan waxay u baahan tahay in wixii hore usoo dhacay iyo siay ku dhaceen iyo taariikhdii waa mid aada loogooda ogyahay laakiin midda aniga aan rabo in la saaro focuska waxay tahay nidaamyadan haray iyo sidii loo dhaqangelin lahaa nidaamkii federaalka ee hadda cadaada system waxaa la bilaabay oo ah baarlamaanka inuu soo dhismo kadib madaxweyne la doorto oo la isdhihi karo waa system muxuu ahaa ka wanaagsan kuwii labadii hore loo soo sameeyey laakiin su-aashu waxay ka taagan tahay federaalku iyo laba kun iyo toban iyo deg dega hiiraan iyo shabeellada dhexe waad la socotaa hiiraan inay dadka qaarkiis taagan yihiin hiiraan waxay rabtaa keligeed inay ama federal state noqoto ama ay dowladii dhexe oo optionka uu siinayo dastuurka inay qaadato haddii ay taas dhacdo ay dowladii hiiraan tahdo anaga gobol ahaan dowladda dhexen hoos tegaynaa shabeellaha dhexena sidoo kale ay odhan kartaa kadib marka maxaa dhici kara waay marka waxaa dhici kara in gobollo qaarkood ayagana ay sidaas optionkaas doortaan oo hadda ku jira maamullo kale oo ay kamid noqon karto jadal kale shabeellada hoose markaas maxaa dhici kara waay marka federaalkii iyo degdegii lagu degdegayay waxaa ku noqon karo muxuuha caqabado fara badan oo dhankaasa dhanka kale gobolkii banaadir maxaa laga yeelaya gobolka banaadir iyo shabeellada dhexe dadka deegaanku waxay rabaan inay midoobaan isku darsamaan ay noqdaan federal state dhinacii kalena muqdisho state iyo baarlamaanka ka hadlaya laleeyahay marka arrimahaas oo dhan waa arrimo runtii faanoole fara kama qodna laakiin u baahan dowladda inay la timaado leadership oo ah dadka rabitaankooda in la tixgeliyo islamarkaasna wixii aysan noqonin federal iyo tigbox laba kun iyo lix iyo tobana laga gaarayo ay noqoto wax sax ah oo ku fadhiya rabitaanka shacabka tusaale kale haddaan kusiiyo haddii maamul goboleedyadii kale oo dalkao dhan ay dhismaan gobol walba iyo dadkiisana ay xuquuqdii maamul goboleedkii ay helayaan labada milyan iyo barka muqdisho degan ayagana xuquuqdoodii xaggee lagu ogyahay yaase maaragtay arrintaas u istaagaya waa mahadsan tahay xoog leh ayaa arrintaas ka saaran una baahan in si taxadar ah looga fikiro waxaan siinayaa xildhibaan goodax xildhibaan goodax injineer yuriso waxa uu sheegay wasiiru dowlaha warfaafinta begos in loo baahan yahay in dib eegis lagu sameeyo maamulada hore u dhisman taasoo waqtigeeda qaadanaysa weli waxaa jira maamul goboleedyo kale oo aan soo dhismin iyagana sida hiiraan shabeellaha dhexe iyo banaadir oon weli go-aan laga gaarin marka la fiiriyo muddadaasi labada kun iyo lix iyo tobanka inta naga xigta aa fiiriso waqtiguma iskeenaya
ilama aha haddii wax saxa oo wanaagsan in la sameeyo la rabo in uu waktigu uu ku filan yahay maxaa yeele wakti badanaa soo dhumay runtiina in wakti loo qabto wax masiria in wakti loo qabto anigu waa kasoo horjeedaa wax saxa in la qabto ayaa loo baahan yahay ee aan waktigu uusan ahaanin waxa wax go-aanka ka gaarayo laakiin waxa go-aanka laga gaarayo inay noqdaan yani waxa masiria oo waktigooda qaatay inay noqdaan ayaan anigu kulley aaminsanahay laakiin haddii wixii khaldamay sida loo saxaayo anigu ma qabo muxuu ahaa in wasiirka uu si fiican arrintaas u wajahay waxa sida loo saxaayo baarlamaanka ayaa sheegay uma baahno xukuumaddu fikir cusub iyo hadal cusub inay geliso baarlamaanka go-aankiisa ayaa sheegayo sida loo saxaayo oo oo ah in wixii la sameeyey aysan waxba ka jirin xukuumaddu hadda sida muxuu ahaa ay hogaanka ugu hayso gobolada dhexe ay hogaanka ugu qabato maam in la dhiso muxuu ahaa baarlamaankaas la dhiso xukuumaddu inay liidka qaadato dadkana isku keento dadku waxay go-aansadaanna la sameeyo ee aan nin berito la asuga la doorto la rabo uusan xildhibaanada samaynin marka baarlamaankaa tilmaamay uma baana xukuumadda fikir badan lagama rabo xukuumaddu waa fulin inay fuliyaan go-aanka baarlamaanka ayaa laga rabaa uma baahna fikir badan iyo waxyaalo badan uma baahna keliya inay go-aanka baarlamaanka fuliyaan ayaa wax saxayso midda muxuu ahaa muxuu ahaa baydhabo iyo goboladaas iyadana weli lama gaarin xukuumaddu fursad fiican bay haystaan waxayba arkeenba mudan sax oo shaqeeyey in aan iyo iyo waxa qaladka oo saxeeyana way arkeen haddii nin maamulka madax u aho madaxweyne sheegtay uu barlamaan dhiso waxa dhacayo wuu arkay xukuumaddu way aragtay haddii dadka uu barlamaanka dhisana sida gobolada dhexana muxuu aha xukuumaddu way aragtay marka baydhabo markay ka shaqayn doonaan waxa u horey samaynaan waxa weye muxuu ahaa ninka madaxweynaha sheegtay inay yidhahdaan meelaa fadhiisanaysaa annagaa baarlamaanka dhiseen ay dadka iskugu yeeraan ay liidka qaataan ay shaqada meesha ka qataan sidaas keliya ayaysa aysan dhibaato ku imaanayn dabcan kuwa kaleo soo socdana muxuu ahaa dariiqaas laakiin laakiin xildhibaan goodax baraha kula jirin in la sameeyo wey xildhibaan goodax laakiin shirarkan hadda socdaahi ajnabi lama dhihi kara gacanta kula jirin qarashaadka ku baxaysa aan ku baxaaya shirarka hadda gogasha cadaada taale ha noqoto tii baydhaba taale tii kismaayo taale kulli waxaa bixinayay beesha caalamka dowladda federaalku ma aanay bixinin maamulada meesha ka jirana ma aanay bixinaynin marka see haddana beesha caalamka loo leeyahay faragelintiinana ma rabno haddana loo leeyahay qorshihii hore si saxa ma ahayna haddaan rabnaa mid saxa oo aan leenahay inaan samaynay ha loo soo bilaabo ma u diyaarsan tahay soomaaliya iyo dowladda iyo nidaamyada dhismaaya inay ka maarmaan gacmo shisheeye aada iyo aad way ka maarmi karaan gacan shisheeye maa waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo waddankeena wuxuu galay heshiis caalamiya oo la yidhaahdo compact oo new dealna dadka qaar ay u yaqaanaan heshiiskaasaa la galay in waxaan ummad muxuu aha international community-ga hor dhignay baahida dhaqaale si aan u qabanno arrintaas iyo arrintaas iyo arrintaas way nala qaateen keliya waxa weeye goboladii wadamada muxuu ahaa deriska qaarkood ayaa ku soo dugaalay arrintaas oo kontraadyadii qaar ah waxaa la siiyey igad haddaa igad maqashidna aniga kolley aragtidayda igad waa waa ethoopia waxaan ugu jirna xitaa runtii haddaan soomaali nahay ma aqaan marka igad hadda farakulama jirta arrintan dhaqaalaha dowladda soomaaliyeed iyo waxaa isla maamulo muxuu ahaa hay-ad muxuu ahaa finland ka timid ayaa dhaqaalaha isla maamulo shaqadana waxaa jilibka u aastay dowladda soomaaliyeed wasaaradda arrimaha gudaha waa guddigii aan samaynay muxuu ahaa wax hal sano ku dhow la sameeyey oo intaa shaqada laga hortaagnaa oo waxaan meesha u diidnay in gacno ajnabi intay gogasha fadhiistaane wax maamulaan dhaqaalaha heshiisaan galna weye dhaqaalahaas hadday diidaan iskhiyaar bay leeyihiin laakiin heshiis bay nagula galeen inay dhaqaalaha nagu kaalmeeyaan laakiin marnaba heshiis kulama aanan gelin inay gogasha maamulaan marka waa waa misaal fiican waxaa cadaado ka socdo oo iyadana weli la dhihi karo weli la dhihi karo bedabkii ma aysa istaagin meeshii la rabay ma aysa istaagin oo weli gacmaha shishee ayagoo nooc kalaa oo colaado wato ayay ay dul saaran tahay cadaado dul saaran tahay waa mahadsantaa waxaan siinayaa wasiiru dowlaha warfaafinta begos waana qeyb su-aashii ugu dambeysay sidee isleedahay maamul goboleedyada kuwa hore u dhisan iyo kuwa hadda dhisanba nidaam saxa waa loogu fariisin karaa iyagoo aan wax dhibaataa u geysan midnimadii iyo wadajirkii iyo nabadii soomaaliyana waa ay shaqeyn karaan
falastiin horta arrimaha qaar waxaan ku raacsanahay gooda saaxiibkay si uga dhawaajiyey oo ah inay horta saldhig u noqoto in arrintu ay soomaali leedahay oo maxaan ku beesha caalamka ay dowladda uga dambeyso wixii ay dhisayso wixii talaana ay siisay laakiin aysan horordin dhinac dhaqaalahan goodax baba ka hadlay inay annaga nagu saacidaan laakiin wax noo dhisaan oo annagana horordaan ma laha marka waxaa waxa saxa ku samayn karna waxaa weeye in ay gogashu soomaali leedahay soomaali marka ay leedahay waxaa weeye wasaaradda arrimaha gudaha ayaa u xil saaran iyo federaalka inay iyadu fadhiisato xildhibaanada deegaanka ee federaal kasoo jeeda saa hore uga dhawaaji ay tagaan maamulada meesha joogaayo oo hadda magacahaan u jooga ay joogaan tala ku leeyihin dib uheshisiin runaa in loo sameeyo oo beelaha si saxa wax loogu qaybiyo waxay raaliysan yihiin la sameeyo taas horaan oga hadlay tan dhinaca midnimada isu imaashada way isu imaanaysaa soomaaliya hadda uma kala xiran hadda ka hore ayaa nin odaya oo jabhaddii n f d haddiinu nool yahay maaqan suldaan deeqoo la yihahdaa waa la weydiiyey b b c da waxaa la yidhi adiga soomaali weyn baad ka sheekeynaysay marka labadii saldhig u ahaa dowladda soomaaliya waqooyi iyo koonfuraha ayaa intaasoo maamul dowladeed s haddana kasoo baxeen maxay kula tahay midnimada soomaaliya waxay maalin maalmaha kamid a waxaan aaminsanahay weli inay soomaali isu imaanayso iska dhaaf annaga kuwa kale isu imaana haddana horumarka ka jira soomaali daafeed markaad fiiriso horumar ka jiro waxaan qabaa in midnimo weyn iyo dhaqaalo weyn iyo walaalnimo weyn iyo isjecel weyn soomaaliya inuu imaan doono ayaan aada u aaminsanahay
waa mahadsan tahay waxaan siinayaa injineer yariso adoo soo koobaya isla su-aasha
runta falastiin arrimahan muxuu ahaa federaalka iyo dhaqangelidiisa iyo laba kun iyo lix iyo toban ani waxaan qabaa sidan kow in dowladda inta hartayna in rabitaanka shacabka lagu shaqeeyo oo dadka rabitaankoodu uu noqdo waxa maaragtay hirgalaya ha noqoto gobolka hiiraan ha noqoto shabeellaha dhexe iyo ha noqoto banaadir banaadirna iyada naftirkeedu waxay u baahan tahay in baarlamaanka intaanan uu statuska muqdisho uusan ogaanin ka hor dadka deegaanka lala tashado aayahooda ayaga ay ka timaado annaga daraasado fara badan baan sameynay wadamo badan waxaa jira sida berliin oo kale muxuu ahaa brussels oo kale wadamo magaalada madaxdiina magaalo madax ah dowladii federaalkiina ay degan tahay maamul goboleedna ah si dadkaas deegaanka degan ay aayahooda uga tashadaan marka arrimahaas oo dhan laba kun iyo lix iyo toban waxaa adag in wax walbaba sidii saxda ahaa loo fuliyo marka waxaa aniga tala ku jeedin lahaa baarlamaanku iyo xukuumadda iyo madaxtooyada inta la fariisto la yidhaahdo laba kun iyo lix iyo toban intaanaan qaban karnaa inta kalena waxaan qaban karnaa ilaa laba kun iyo sideed iyo toban si dadka loogu sheego wax la filin kara iyo waxaan la filin karin hadhowna ay u yaraato isqabqabsiga iyo waktigaa dhammaaday iyo arrimahaas marka saasaan qabaa aniga inay talada ku jirto waa mahadsan tahay xildhibaan goodax injineerka meeshuu dhiga aan ka qaadno baarlamanka iyo xukuumadda iyo madaxtooyada inta isku yimaadaan waxa qabsoomi kara waxa aan qabsoomi karin inta ka wada hadlaan qorshe midaysan shacabka ma siin karaan oo ah sida lagu gaari karo labada kun iyo lix iyo tobanka haddii aan la gaari karinna loogu dhowaan karo
aadaa umahadsan tahay horta arrintaa in la iskaga yimaado waktigeedii waa waa la joogaa ka hor munaasab ma ahayd maxaa yeelay xukuumadda ayaa uxil saareen arrintaas inay fikirro cad ka keento waxaad moodaa in arrintaas muxuu ahaa xukuumaddu ay ka gaarisay hadda ayay tahay in baarlamaanku uu gobasha wax ka soo galo wax layska ogyahayna la sameeyo inta aan ka warqabo barla- baarlamaanku aad ayuu mashquul igu yahay iguna murugeysan yahay igua welwal qabaa two thousand sixteen maanta meeshuu jooga meesha laga aadayo haddii eedda idmo bishan gudaheeda iyo bisha kale wax badan ayaa kala caddaa doono maxaa yeelay baarlamaanku waxay arkaan khatarta ka imaan karto noocan hadda socda hadduu sii socdo marka waxaan isleeyahay waan aada ugu rajo weynahay in baarlamaanku uu markaan bishay weyn gaaray waxa uu xukuumadda ku hadleyn karayo masiirku ku hadleyn karayo masiirkiisa ku hadleyn karin ay kala caddahay waktigii la xisaabtami lahayna waa la joogaa oo yacni mataqaanaa xisaabtan dhaba oo wadaninimo la xisaabtami lahayna waa la joogaa marka rajadeyda aada u fiican tahay in layskugu imaan doono madaxtooyada iyo muxuu ahaa fulintan dhihi rabaa iyo muxuu ahaa baarlamaanku inay wada fadhiistaan oo meel wax wada dhigaan haddii la yidhaahdo maalmahan soo socdana waa dhici doontaa isle waa mahadsan tahay xildhibaan goodax aada u mahadsantihiin dhammaantiin injineer yariisow goodax iyo iyo wasiiru dowlaha begos aada u mahadsan tahay ramadaan kariim inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan toddobaadkan waxaanu ku eegnay barnaamijka shan iyo konton sano kadib markii la taagay calankii ugu horeeya ee soomaaliya sidee ayuu hadda dalka u muuqdaa ma mid sii kala go-aya mise mid isku soo dhowaanaya barnaamijka waxa ay ka qayb galayay xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladihii dalka soo maray kuwoodii ugu dambeeyey gaar ahaanna xilligii maamuladana ay dhismayeen injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo isna sidoo kale wasiir ka soo noqday dowladihii dalka soo maray iyo wasiiru dowlaha warfaafinta ee dowladda federaalka ee hadda jirta maxamuud cabdulaahi begos tan intaan dib damba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
mahadsanida falastiin axmed iimaan ayaa soo jeedinaysay barnaamijka faaqidaada toddobaadka haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan amuuraha islaamka waxaa nala socodsiinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dhegaystayaal waxaynu ku guda jirnaa bisha barakaysan ee ramadaan oo ay dhammaan muslimiinta ku nool caalamka ku gudanayaan rukun ka mida arkaanta islaamka oo ah soonka culimmada diinta iyo saynis yahanada iyo weliba khubarada arrimaha bulshada ayaa tilmaama in bisha ramadaan ay bulsho ahaan iyo weliba qof ahaanba ay waxtar u leedahay sida uu faahfaahinayo axmed iid ogsiye oo wax ka qora arrimaha islaamka run ahaantii ramadaan faa'iido weyn bay ugu fadhidaa haddii lasoo qaato bulsho ahaan iyo haddii lasoo qaato afraad ahaan oo dad ahaan haddii lasoo qaato waa jaanis horta qofka bini aadamku uu istaagayo oo markaa xisaab xidh uu samayn karo oo markaa uu eegayo wixii soo dhaafay iyo wixii kusoo socday laakiin haddii aan ka bixno wax yar matalan dib haddaan ugu noqono magacan laftiisa ramadaan waxaa weeyaan carabtu ereygan waxay yidhaahdaan inuu ka yimi arramudaa waxa la yidhaahdo waa quraylka aadka u badan oo xilliyada bilaha waxay u bixin jireen xilliguu kusoo beego marka inta badan xilligan wuxuu kusoo beegmi jiray xilliga quraylka saa daraaddeed waxay u bixiyeen arramudaa bay u bixiyeen oo taariikhda dib haddaad ugu noqotidna waxaad arkaysaa waxyaabihii ugu waaweynaya muslimiintu ay gaadheen ama guulihii kala duwanaa ama waxyaabihii kala duwanaa lagu dhaqaaqay inay ahayd bishan ramadaan sidoo kalena yani qur-aanku inuu kusoo degay bishan laylatulqadri inay bishan tahay marka waa muhiimad weyn bay bulshada u leedahay sidoo kale bisha ramadaan ayaa ah bil ay muslimiintu ku dadaalaan cibaadada iyagoo uu ka faa'iidaysanaya fadliga ay leedahay sida uu faahfaahinayo sheekh axmed sheekh cumar sheekh axmed taajir cibaadaadka in bishan si gooni loogu camiro waxaa kamida kow waa bishii horta soonka beelaha kale lama sooma soon waajiba inuu qofka muslimku awoodi karaa oo shuruudihii laga helay wujuubu siyaam inuu bisha ramadaan soonkeeda ku dadaalo oo soonka ilaashado soon nadiif oo soomo waxyaabaha dhaawacaya ama awjabiyana uu ka fogaado waa kow laba bishani waa bishii qur-aanka maadaama bishii qur-aanku soo dega uu yahay shahru ramadaan aladi unzila fiihi alqur'aanu in bishan qur-aanka akhriskeeda la badiyo baa nabiga sala allahu calayhi wasalama jibriil bisha ramadaan habeen walba uu u iman jiray habeen walba qur-aanku la dareerin jiray ama la akhri jiray marka bishan si gooni qur-aanka akhriskiisa loo badiyaa inkastoo beelaha kale loo baahan yahay laakiin bishan waa lasii jibaaraa waa lasii jibaaraa qofka inuu dhowr jeer dhameeyo ama ka badan ayuu isku dayaa waxaa kaloo kamid a camaasha bishan sida gooni in loola yimaado la isfarayo salaad ka baxsan salaadihii waajibkahaa salaad taraawixa loo yaqaano oo beelaha kale ayna qabin iyo salaad la yaqaano tahajud oo tobanka dambe la suubinhayo waa salaad ka baxsan salaadihii kale oo si gooni bisha ramadaan loola yimaado qur-aan baa dhex socda waxaa kaloo kamid a cibaadaadka si gooni laysu faray in loola yimaado waa bishii deeqsinimada iyo sadaqada iyo gacan furnaanta lagu talagalay qofku ilaahay xoolo siiyey in xoolihiisa uuna ka bakayline meelaha baahidu ka jirto qaraabadaada iyo ehelkaaga iyo xigtadaada gaarhaan africa iyo soomaaliya meelaha ka jirta baahida iyo macaluusha iyo xeryaha qaxoosida in gacan furan la bixiyo oo xoolaha ilaahay darti loo bixiyo arrimahaasaa ka mid ah xuseen arrimaha bisha ramadaanka si gooni in loola yimaado isfarayo
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre ayaana soo jeedinayey barnaamijkaas ayaana ugu dambeeyey idaacaddeenna galabnimo intaan mar kale kulmi doonno waa ibraahim xasan daandure iyo saare cabdixmed oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.